bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائiyu raximah اllah tacalى babu dikri اkhtilaafi الnaaqiliina lkhabri الزhriyi fi اlmakhzumiyaةi alatii sarqat wuxuu baab yahay ikhtilaafka dadka soo wariyey xadiidka zuhri oo zuhri ka wariyey ikhtilaafkooda sheegistiisa fi lmakhzuumiyati fi xadiii fii qisati lmakhzuumiyatina ku saabsan haweentii makhzuumiyada ahayd alatii saraqad taas oo xadday ikhtilaafkan marka wuxuu isugu jiraa ikhtilaaf oo xagga sanadka iyo xagga matniga labadaba isugu jiraa labadaasba waana ku dheeraaday alimaamu الnasaa-i duruqda xadiidkan wbiاlisnaadi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu qaala kanat makhzuumiyatn aweeney makhzuumiyad ah waxay ahayd tastaciiru mataacan alaab ayay caariyeysan jirtay watajxaduhu waa inkiri jirtay faruficat ilaa rasuuli اllahi sal ly slam nabigaa loo kor yeelay wakullima fiihaa shanigeeda ayaana lagala hadlay nebiga sal ll ly slam faqaala wuxuu yidhi low kaanat faatimata low kaanat hadday ahaan lahayd hiya iyadu faatimata faatima laqatactu yaddahaa gacanteedaan goy lahaa qiila lisufyaana sufyaan baa lagu yidhi man dakarahu xadiidkan yaa sheegay qaala wuxuu yidhi ayuubu bnu muusaa can الzuhriyi can curwata can caaishata in shaa allahu sidaasuu marka uu yidhi meeshaa marka waxaa ka muuqato inuunan hubin sanadka waxaa kaloo ka muuqdo sufyaan bnu cuyayna toos inuunan xadiidkan zuhri ounan uga maqlin bal culimada qaar xaafid alciraaqi oo kale wuxuu leeyahy xataa qof zuhri ka maqlay kama maqlin xataa ayuu leeyahay marka xadiidkan isxaaq sufyaan ayuu ka wariyey xadiidu zuhri wuxuuna sheegay naagtu inay alaab caariyeysa jirtay oo caariyadaasna ay inkiri jirtay sidaasna nebigu uu ku amray in gacanteeda la gooyo ayb wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadahanaa sufyaanu can ayuuba bni muusaa can الzuhriyi can curwata can caaishata ana imra'atan haweeney saraqad way xadday marka moxamed bnu mansuur isxaaq bnu ibraahim ayuu waafaqay wuxuu ku waafaqay sanadka laakiin wuxuu ku khilaafay matniga oo isxaaq xadiidkiisu wuxuu ahaa kaanat tastaciiru mataacan alaabay caariyeysa jirtay waa inkiri jirtay moxamed ibnu mansuurna wuxuu sheegay inay wax xadday sariquu tilmaamay waa khilaaf marka marka sanadka waa iskaga mid laakiin labadooda matnigay isku khilaafeen fa utiya biha nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigaa loola yimid oo loo keenay faqaaluu waxay yidhaahdeen man yajtari-u calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga yaa ku dhiiranayo ilaa an yakuuna usaamata ilaa an yakuuna almujtari'u calayhi kan ku dhiiranayo oo hadalka kala yacnii markaa la hadlayo oo arrintan kala hadlayo inuu usaamo yahay maahan fakallamuu usaamata usaamay la hadleen fakallamahu wou la hadlay arrintii buu kala hadlay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu yidhi yaa usaamatu usaamow inamaa halakat banuu israa'iila reer bani israa'iil way halaagsameen xiina kaanuu markay ahaadeen idaa asaaba shariifu qofka sharafka badani haddii uu asiibo fiihim iyaga dhexdooda alxadda uu ku asiibo wax cuquubo keenayo tarakuuhu waa ka tegi jireen walam yuqiimuu calayhi alxadda xadkana kuma oogi jirin waidaa asaaba alwadiicu qofka hooseeyo haddii uu asiibo oo cuquubo markaa uu ku dhaco xad keenayso aqaamuu calayhi way ku oogayeen korkiisa xadka low kaanat hadday ahaan lahayd midda wax hadday faatimata binta muxamedin qatactuhaa waa goy lahay wa bihi qaala akhbaranaa risqullaahi bnu muusaa wa huwa albaqdaadiyu yuqaalu ismuhu cabdulakram magaciisa cabdulakram ayaa la yidhi saduuqun yahim rawaa lahu النasaaئiyu wabnu maajah qaala xadaanaa sufyaanu waa nin saddexaad oo sufyaanu bnu cuyayne ka warinaya can ayuba bni muusa can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat utiya الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama bisaariqin nebiga waxaa loo keenay oo loola yimid tuug bisaariqin buu yidhi marka wasfi buu sheegay kan saariq marka la yidhaha wasfigaanina waa mudaker hadda laakiin ma isdiidayaan tii hore iyo tanoo waxay ka dhigan tahay utiya bishaksin saariqin qof tuug aha loo keenay ereyga qofna markaa nin inaag baa ku dhaca wax marka mukhaalafo hadda dhib weyn lama aha faqatacahu gacantuu ka gooyey faqaaluu maa kunaa nuriidu ma aanan doonaynin tabluqu minhu hada inay tan la gaarto shaksiga qaala waxau yidhi low kaanat faatimata laqatactuhaa axaadiidtii marka yani weli kii yani sufyaana socdo wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu saciid bni masruuqin wahuwa alkindiyu saduuqun rawaa lahu tirmidiyu wاnasaa'iyu qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata waa raawigii afaraad waayo oo sufyaan ka warinayo can sufyaana bni cuyaynata can الzuhriyi midkan marka mukhaalafadiisu waxaa waaye sufyaan iyo zuhri cidna ma dhexgelinin oo awal marka saddexdii hore risqullaahi moxamed ibnu mansuur isxaaq ibnu ibraahim kulligood sufyaan xadiidka wuxuu ka warinayay ayubu bnu muusa can الzuhriyi yaxya bnu zakariya bni abi zaa-idatana wuxuu ka dhigay can sufyaan can الzuhriyi oo intii lasoo sheegay buu sanadka ku khilaafay yaxya bnu zakariya oo wuxuu ka dhigay sufyaan can الzuhriy xaafid alciraaqina wuxuu yihi wabnu cuyaynata lam yasmachu xadiidkan kama maqlin min الzuhriyi walaa miman samicahu min الzuhriyina kama maqlin ibnu xajar fatxulbaariga sidaasuu ku yidhi ayb oo marka riwaayadaani ma xoog badna midan can curwata can caaishata ana imra'atan haweeney saraqad calaa cahdi rasuuli llahi sal ll l slam waqtigii nabigay xadday cariye ma sheegin marka sariqou sheegay faqaaluu waxay yidhaahdeen maa nukallimuhu la hadli mayno fiihaa sha'nigeeda kala hadli mayno maa min axadin axad ma jiro yukallimuhu la hadlaayo ilaa xibuhu kan uu jecel yahay maahane usaamatu usaama ah fakallamahu wou la hadlay faqaala yaa usaamatu mah usaama u ka joogso ina bani israa'iila halakuu reer bani israa'iil way halaagsameen bimidli haadaa kan oo kale ayaa iyo ku halaagsameen kaana idaa saraqa fiihim shariifu tarakuuhu waa ka tegi jireen qof shariif ah haddii uu waxado wain saraqa fiihim duunu qof hooseeyo oo liito haddii ou waxadana qatacuuhu waa ka goynayeen gacanta wa inahaa low kaanad haddii ay ahaan lahayd faatimata binta muxamedin sala allahu calayhi wasalama qatactuhaa hadday faatimo ahaan lahayd gacantan ka goy lahay marka laba mukhaalafa meeshan hadda taallo qoladii hore xagga sanadka waa ku khilaafayo sufyaan can الzuhriy mukhaalafada kale waxay tahay raawigii hore isxaaq ayuu khilaafay xagga matniga wa kaas meeshuu yihi kaanat tastaciiru mataacan fatajxaduhu kan sariqou sheegay marka isaga kuwii kaleo waafaqay labada dambe oo sariqada sheegay ayb xadiidkii sufyaan meeshaasuu ku dhammaaday marka xadiidka zuhri baa iskale laakiin riwaayati sufyaan meeshaasay ku dhammaatay wa bihi qaala akhbaranaa cimraanu bnu bakaarin wahuwa alkilaaciyu alxumsiy hiqatu rawaa lahu الnasaa'iy qaala xadaanaa bishru bnu shucaybin qaala akhbaranii abi waa shucayb bnu abi xamza can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat istacaarat imra'atun haweeney baa caariyeysatay calaa alsinati unaasin dad carabkood ayay wax ku caariyeysatay marka calaa alsinati unaasin macnaha waxay tahay inay dadka u hadlaysay iska dhigtay oo waxay tiri heblaayo ayaa caariye wax kaa rabto inay wax caariyeysato alaab marka dahab iyo waxyaaba saas oo kale ah la ysku qurxiyo heblaaya marka caariye kaa rabtay markay ku qaadato qofkaasi ayay inkiraysay inta suuqa geynaysay waa gadanaysay waa isticmaalaysay yucrafuuna wahiya laa tucrafu yucrafuuna waa la gara yani calaa alsinati unaasin dad carabkood yucrafuuna la garanayo wahiya iyadana laa tucrafu lama aqoonin dad la yaqaanay marka waxay lahayd marka iyagaa rabo tabalcaarada waayo iyada hadday tahay waxba lama sii lahayn xuliyan ayay caariyeysanaysay wax laysku qurqurxiyo fabaacathu way gaday waa gadaysay wa aqadat hamanahu lacagteeday lacagtiisay qaadanaysay fa utiya bihaa rasuulu llahi sal l slam nebigaa loo keenay fasaca ahluhaa dadkeedii waxay u socdeen ilaa usaamata bni zayd usaame xaggiisa si uu ula hadla nebiga fakallama rasuula llahi sal l slam usaama nebiga ula hadlay fiiha haweantaa shanigeeda fatalawana wajhu rasuulillahi sal l slam nebiga wejigiisa waa midabkiisii waa isbedelay wahuwa yukalimuhu isagoo la hadlayo uma qaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi usaama atashfacu ilaya ma ergeynaysaa aniga xaggayga miyaad uga soo ergeynaysaa fii xaddin xad shanigii min xuduudillahi ilaahay cuquubihiisa ka mida faqaala usaamatu istakfir lii yaa rasuula allah rasuul allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii uma qaama rasuulu llahi sal ll slam nebigu waa istaagay cashiyata idin galabtaas ama cawadaas faahnaa cala allahi caza wajalla bimaa huwa ahluhu allou ammaanay wax alla uu u qalmo oo uu mudan yahay buu ku ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fainamaa halaka annaasu dadkii waxaa halaagay qablakum idinka hortiin annahum iyaga kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa shariifu fiihim tarakuuhu qof sharaf badan haddii uu wax hado waa ka tegayeen dhexdooda waidaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi lxadday ku oogaayeen waladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaaye low ana faatimata binta muxamedin saraqat laqatactu yadahaa gacanteedaan gooy lahaa uma qataca tilka almar-a haweeneydaa marka waa gooye nebiga gacanteeda riwaayadan marka waa riwaayada labaad ee zuhri laga lagaga warinaya kuwa ibnu cuyaynan kasoo baxnay shucayb ayaa riwaayadan iskale shucayb ibnu abi xamza riwaayadan marka waxaa ku jiro ee haweeneydan marka inay caariye qaadan jirtay caariyadaasna marka ay inkiri jirtay sidaasna in gacanta looga gooyey ayuu tilmaamay riwaayadan marka shucayb waxay tilmaama waxaa laga qaatay imaam axmed baa marka riwaaye lagaga warinayo wuxuu ka qaatay ana jaxda yani isaga wuxuu ku tegay caariyada haddii qofka uu intuu qof ka tabalcaaraysto uu ku inkiro wixii laga helo ama markhaati iyo lagu soo ogaado oo qofkii sidaa uu qofka uga qaatay wixiina in marka tuugnimo ay tahay oo gacan loo goynayo jumhuuru ahlilcilmina imaam maalik iyo shaafici iyana jaxdulcaariya kama dhigaan waxyaabaha gacanta lagu gooyo tuugnimada gacanta lagu gooyaa jaxdulcaariyana tuugnimo maaha waa khiyaano iyada waa sirsirid iyo khiyaano marka culimada yani jumhuurku xadiidkan iyo axaadiidta lamida ayagu waxay dhahaan ay uga jawaabaan waxay leeyihiin naagtan waxbay xadday waxa gacanta looga gooyeyna waa tuugada laakiin jaxdul caariya tilmaan iyada lagu tilmaansanayay ahayd yani naag caariyada inkiri jirtay ayaa wax xadday waay xukunka qadciga marka waa xadidda sariqada iska leh jaxdul caariyana maxaa loo sheegayaa litacriif in lagu aqoonsado naagtii caariyada inkiri jirtay halkaasaa khataabi iyo bayhaqi iyo ay mareen taas waa maslak calaa haadaa marka waxay leeyihiin jaxdigan waa litacriif ayaa loo keenay ee tuugada waa wax gacanta loo goynayo laakiin waxaad diideyso riwaayadan istacaarat xuliyan fabaacathu wa akhadat hamanahu nebigaa loo keenay gacantou ka gooyey marka lowlaa jaxdigaani gacangoynta ounan cillo u ahayn in la sheegaba marka waxay noqo lahayd marka bilaa macno ma fahmay marka meesha macnaha waxay tahay marka jaxdulcaariya ayaa xukunkii qadcigii baa gadaal laga sheegay sabab kalena lama sheegin aan ka ahayn jaxdi caariye inay inkiri jirtay taas marka hada yadullu calaa ana aljaxda cilatun cilo inuu qadciga u yahay wailaa haddii kale maba la sheegeenba waxaan hadda sariqo iyo midna maalkan laguma sheegin maslaga labaadoo culimada qaar ay maraan waxay tahay ibnu xasmi iyo keyrkiisaa mareene iyaga waxay leeyiin waa laba qiso caariyadana waa qiso gacanta waa loo gooyey tuugaduna qiso kale waayo gacantaa loo gooyey laba qisay ka dhigayaan labada qiso xoogaa marka waxaa diidayo arrinta usaama waayo hadday mar ku dhacday usaama in nebigu ka carooday oo war maxad xuduudda ilaahay ayaad adiga ka ergeynaysaa ou yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydii haddana mar kale inuu ku celiyo sidii oo kale ma ma u badna waayo haddii laba qiso laga dhiga labadiina usaamo ay salka u gelayso oo isagu inuu ka shafeecayo yacnii inuu laba jeer marka xugun uu og yahay haddana nebigu inuu ka xanaaqay inuu haddana ku celiyo taas ma badna marka inay qisadu mid tahay qoladan xanaabilada ayaga ibnulqayim wuxuu leeyahay waa jamcina wuxuu leeyahay jaxdulcaariya lafteedaa sariqa ah iyadaa sariqa lagu idlaaqay uu leeyahay marka raawigu marna wuxuu ku idlaaqayaa saraqad marna wuxuu leeyahy kaanat tajxad lcaariya marka jaxdulcaariyana waa sariqa waa lagu idlaaqi karaa buu leeyahy laakiin bucdi maa meeshaas ku jira waayo caariye inay inkirto tuugnimo ma aha tuugnimadu waa qofka akhdu maali akhdu maali lgayri khufyatan min xirsin qof maalkiis in la qaado meel uu ku ilaashaday oo uu gashtay lagala baxo si qarsoodi ah naagtan caariyada si qarsoodi mu ku qaadanaysa dadkay sirsireen ee riwaayadan marka shucayb waxay ku dul istaajineen marka qalad uu ku dhacay qurdubi fi lmufhim oo qurdubi isaga marka wuxuu yidhi riwaayada wuxuu yidhi waxay riwaayaadku u badan yihiin riwaayatu annahaa saraqad akharu wa ashharu ayuu yidhi min riwaayati aljaxdi faqad infarada bihaa caariyada waxaa la gooni noqday buu yidhi macmarun waxdahu ardada zuhri macmar baa kala gooni noqday ayb ayuu yidhi min bayni ala'imati alxufaad a'imada xufaadda macmar baa kala gooni noqday markaasuu yidhi haddana wataabacahu calaa dalika man laa man laa yuqtadaa bixifdihi macmar waxaa mutaabaceeyey dad aan marka lagu dayan karin xifdigooda kabni akhi zuhriy ibnu akhi azuhri oo kale iyo wanamadihi iyo dadka la midkaa buu leeyay waxuu rabaa inuu dhaho macmaraa la gooni noqday cidda mutaabacaysayna dad saas u xifdi leh ma ahan saasuu rabaa inuu dhaho laakiin waxaa radinaysa riwaayadan waayo shucayb waa kana macmar keligiis maaha shucayb ibnu abi xamzana waa la wariyey caariyadiibuu ayuu soo qaaday sidoo kale waxaa la wariyey yunus bnu yaziid alayli fii sunan abi daawuud yunus laba riwaayuu leeyahay midna saraqad buu leeyahy midna ka yani caariyada inay diiday buu tilmaama marka yunus iyo shucayb iyo macmar saddexdoodaba ragga dadka waaweynay ku jiraan ee zuhri wax ka wariyay markaad ibnu akhi zuhri ku dartana waa badanayaan markaa ayb labadaanna marka yunus iyo shucaybna waa min asxaabihi lmutqiniin ay ka mid yihiin ayb wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa leytu can ibni shihaabi can curwata can caa-ishata ana qurayshan ahamahum waxaa mashquuliyey oo murug geliyey sha'nu lmaqsuumiyati haweentii maqsuumiyadda sha'nigeeda allatii saraqad riwaayadan marka inay hadday leyth waayo hadda marka sufyaan iyo shucayb leyth waayo marka riwaaya a ninka saddexaad can ibni shihaabin an marka wuxuu leeya quraysh waxaa mashquuliyey haweentii maqsuumiyaddae wax hadday faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu fiiha rasul rasuula allahi sal l slam nabiga yaa kala hadlaaya shanigeeda qaaluu waman yajtariu calayhi yaa ku dhiiran kara ilaa usaamat bnu zayd maahane xibu rasuuli llahi sal l slam fakallamahu usaamatu waa la hadlay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaahi xad xuduudda alla ka mida miyaad ka shafeecaysaa uma qaama waa istaagay fakhadaba waa qudbeeyey faqaala inamaa halaka aladiina qablakum dadkii idinka horreeyay waxaa halaagay annahum kaanuu idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuhu waidaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxad waymullaahi dhaar alle eh low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqatactu yadaha wa bihi qaala akhbaranaa abu bakr bnu isxaaq wahuwa moxamed bn isxaaq assaaqaniy weeyaan qaala xadahanaa abuljawaab yani alaxwas bnu jawaab alkuufiyu saduuqun rubamaa wahim qaala xadahanaa camaaru bnu rusayqin can moxamed bn cabdiraxmaan bni abi leyla dacfi baa ku jira dabcan can ismaaciila bni umayata can moxamed bni muslim waa zuhri waa marka riwaayadan ismaaciil bnu umaya can moxamed ibni muslimi can curwata can caaishata qaalat saraqat imra'atu min quraysh min bani maqzuum ah ayaa xaday fautiya biha annabiyu sal l slam faqaaluu man yukalimuhu fiiha yaa kala hadlayo qaaluu usaamatu bnu zayd faataahu fakalamahu fazabarahu nebigu waa canaantay wa qaala ina bani israa'iila kanuu idaa saraqa ashariifu tarakuuhu waidaa saraqa alwadiicu qatacuuhu waladii nafsii biyadihi low ana faatimata binta muxamedin saraqat laqatactuhaa riwaayadan inkastoo dacfi ku jira haddana laakiin sariqaday sheegi wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu jabalata wa huwa alraafiqiyu asluhu min khuraasaan saduuqun rawaa lahu الnasaa-iy qala xadaanaa moxamed bnu muusa wa moxamed bnu muusa bni acyan aljazariy abu yaxya alxaraaniyu saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu wاnasaa-iyu qaala xadaanaa abi aabihii marka waa muusa bnu acyan abu saciid hiqat caabid can isxaaqa bni raashid wahuwa aljazariyu abu sulaymaan hiqat fi xadiidihi can الzuhriyi bacdu lwahmi bacdu lwahm zuhri xadiidka uu ka warinayo wax awhaam qalad baa ayaa ku jiro nooc qalada haddana waa ka zuhri buu ka warinaa can الzuhriyi can curwata can caaishata ana qurayshan ahamahum sha'nu lmaqsuumiyati alatii saraqat hadda laakiin mutaabacaad badan buuba haystaa waayahay faqaaluu man yukalimu fiiha qaaluu man yajtariu calayhi ilaa usaamatu bnu zayd xibu rasuuli llahi sal l slam fakalamahu usaamatu faqala rasuulu llahi sal l slam inamaa halaka aladiina min qablikum anahum kanuu ida saraqa fiihim ashariifu tarakuuhu waida saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi lxadda waym llahi low saraqat faatimatu bintu muxamedin laqatactu yadaha riwaayadanna waxaa ku jiro sariqay tilmaantay hadhow marka waa la tirinaa inta riwaaye sariqa ku timi wbihi qaala qala alxariث bnu miskiin qira'aة عalayh waana asmc can ibni wahbin qaala akhbaranii yunus waa yunus bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabi ana curwaةa bna الزubayr akhbarahu can caaishaةa ana اmraأaة sarqat fii cahdi rasuuli الlahi sal اه slm fi gazwaةi اlfatxi tana sariqahu fautiya biha rasuulu الlahi sal ه slm fakalamahu fiiha usaamaة bnu zayd baa la hadlay flama kalamahu talawana wajhu rasuuli llahi sal l slam midabkiisa isbedelay faqala rasuulu llahi sal l slam atashfacu fi xaddin min xuduud illahi caza wajala faqala lahu usamatu istagfir lii ya rasuula allah falama kana alcashiyu qama rasulu llahi sal l slam faahnaa cala allahi bima huwa ahluhu huma qala ama bacdu inama halaka annaasu qablakum anahum kanuu ida saraqa fihim ashariifu tarakuuhu waida saraqa fihim adaciifu aqaamuu calayhi اlxada uma qaala wladii nafsii biyadihi low ana faatimata binta muxamedi sarqat qaطactu yadaha wabihi qaala akhbaranaa suwaydu waa suwayd bnu nasri qaala akhbaranaa cabdullaahi can yunus marka yunus marka ibnu wahbna waa ka wariyey cabdullahi bn lmubaaragna waa ka wariyey can الزهriyi qaala akhbaranii curwaة bnu الزubayr ana اmraأaة saraqat hadda marka riwaayadan waa mursalo waay lan curwa caaisho ma sheegin hadda marka waxay tahay yunus waa la isku khilaafay cabdullaahi bnu اlmubaarakna waa irsaaliyey mursal ahaan uu wariyey cabdullaahi bnu wahabna mawsuuluu ka dhigay ayb ana امraأaة sarqat fi cahdi rasuuli الlahi sal ly slm fi غaswaةi الfatxi mursl fafazica qowmha ilaa usaamata bni زaydi yastashficuunahu iyagoo erga dalbayo qaala curwaةu curwa wuxuu yidhi falama kalamahu usaamatu markuu usaama la hadlay fiiha shanigeeda kala hadlay talawana wajhu rasuuli الlahi sal ly slam nabiga wejigiisii baa midabkiisa isbedelay faqaala wuxuu yidhi atukalimnii fi xaddi min xuduud الlah qaala usaamatu istaqfir lii yaa rasuula allah istaqfir lii yaa rasuula allah falama kana alcashiyu qaama rasuulu llahi sal l slama khatiiban faatnaa cala allahi bima huwa ahluhu huma qaala ama bacdu fainama ahlaka annaasu qablakum anahum kanuu ida saraqa fihim shariifu tarakuuhu waida saraqa fihim daciifu aqaamuu calayhi lxadda waladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaaranayaaye low ana faatimata binta muxamadi saraqat laqatactu yadaha uma amara rasuulu llahi sal l slama biyadi tilka almar'ati faquطicat faxasunat towbatuhaa towbadeeda waa hagaagtay bacda dalika ayb qofka marka de inuu mar wax ka dhacaan oo dembi ka dhacaan waa dhici kartaa oo gadaalna ka wanaagsanaado qofku marka haddii xumaan mar ou galo weligiis waa xun yahay xoogaa qofkiina dadkiina inaynan towbad keeninay keenee haddii mar walba lagu ceebeeyo sidaasna marka yacni ma fiicno qofka inuu xumaantiisii uu sii wado ayaa ka dhalanaysa uma amara rasuulu llahi marka qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tihi fakanat ta'tii bacda dalika waa imaan jirtay markaa kadib faarfacu xaajataha ilaa rasuuli llahi sal l slam baahideedaa nebiga u koryeeli jiray nebigana waxba u qaban jiray dabcan markaa qofka haddii tuugnimo iyo wax gacan looga gooyo ama wax ku dhacaan bqadri maa lahu min aliimaani ama maa macahu min aliimaani bu wuxuu leeyahay walaa qof la tuuray ma wada noqonayo ila waa muslimi meeqa riwaaya marka sariqadii tilmaantay ma tirisa riwaayaadka marka sariqada fiiri yunus riwaayaadkiisa waa sariqay tilmaamayeen isxaaq bnu rashid sariqou sheegay ismaaciil bnu umaya sariqaa ku jirta layth bnu sacdin sariqa u tilmaamay allahu lmustacaan afaraan haynaa shucayb maya shucayb caariyu tilmaamay riwaayaadka marka sufyaanna qaar ayaa waxay ahaayeen sariqay shan riwaayo marka oo zuhri sariqay sheegayen riwaayada halkan noo taallo sufyaanu bnu cuyeyna xadiidkiisa riwaayo ka mid ah iyo shucayb ibni abi xamza riwaayadiisa jaxdulcaariyay sheegaya soo intaa maaha marka riwaayaat akharu riwaayaat waxay u badan yihiin sariqada walidaalika marka min baabi tarjiix haddii lagu daya sariqadaa xoog badan maadaama ay sariqadu xoog badan tahay tuugnimadaa gacanta loo gooyey ayaa la dhahayaa jaxdulcaariyana iska tilmaanay ahayd sida xoog badan saas ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku yidhi man tadabbara hada alxadiida xadiidkan qofkii ku tadaburo calima anahu lam yaqdac yadaha ilaa liannahaa saraqad wuxuu ogaanaa inuuna nebiga gacanteeda goynin ilaa inay wax hadday maahan waa maxay marka liqowlihi sala allahu calayhi wasalam uu yihi alaa araaka tatakalamu fii xaddin min xuduud illahi caza wajal miyaanan ku arkaynin usaamow inaad ka hadlayso xad xuduudda alla ka mid ah walaysa lilahi caza wajala xaddun walaa fi lmacruufi min sunnati nabiyihi sal ly slam xaddun min xuduudihi fi man istacaara almataaca wajaxadahu usaama waxaa lagu war xad ilaahay dhigay miyaad adigu ka hadlaysaa xadka ilaahay dhigay sariqa waa hubnaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa sunnadana waa ku haynaa laakiin jaxdulcaariya inay xad leedahay nas kuma hayno binnas marka wuxuu leeyahay kaas baaba ninkii ku tadaburo wuxuu ka fahmaa buu yidhi in sariqada iyo tuugnimada un wax ay tahay waxa marka waxa markaas yacni gacanta looga gooyey qaala baabu targiibi fii iqaamati alxaddi isku boorrinta laysku booriyo ama laysjeclaysiiyo xuduudda in la oogo xadka in la oogo masaalix badanaa ku jirta maslaxada koowaad waxay tahay alxuduudu waa zawaajix macaasiday dadka ka celinaya xuduudda dadkuna hadday macsida ka joogsadaan ilaahay agtiisa dee raxmad iyo barwaaqo iyo ayay ka helayaan haddii laakiin macaasida ay ku badnaa xuduudda haddii la dhaafo macaasidaa badanayso hadday macaasidu badatana cara allaa imaanaysa marka in xuduudda la oo xuduudu zawaajir maadaama ay tahay oo ilaahay dadka uu dunuubta uga celinayo in la sameeyo la fuliyo ninka dembiga galayna danaa ugu jirto haddii laga oogo xadka alxuduudu kafaaraatun xuduud waa kafaaro dembigaa ma loo qabsanaayo amaa xadiidka dhahaayo laa adri alxuduudu kafaaraatun am laa iyo xadiidka cubaadda ee inay kafaaro tahay tilmaamayo ee waxaa la leeyahay marka kan oo laa adri alxuduudu kafaaratun kafaaraatun am laa waxaa lagu xambaarayaa nebigu inaan markaas ounan ogeyn gadaal dambe laga ogeysiiyey inay dembi dhaaf tahay marka qofkii maslaxa ugu jirta soomaa cadaab aakhiray mid adduunyayaa daran kan aakhiraa daran gabadhii waatuu ku yidhi cadaabka aakhiro cadaabka adduunyada ina cadaaba addunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira kan adduunyada ka fudud kan aakhiro iska qiro waa kii nebigu ku yidhi sal alla ly slam waxaa saddexaadoo ku jira waxay tahay faa'iidada saddexaad cuquubaadka laba nooc waayo cuquubaad qadariya iyo cuquubaad sharciya cuquubaad oo qadari ah iyo cuquubaad sharci ah cuquubaadka sharciga ah waxay ku dhacaan dadka dembiga geysta bis cuquubaadka qadariga ana caam waayo dadka dhan ay ku dhacaan haddii marka cuquubaadkii sharciga la fuli waayo alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahy istixaalat ilaa cuquubaatin qadariyatin xuduudda haddii la oogi waayo ciqaabtii waxuu isku bedelay ciqaab qadari oo kowni ah ciqaabta qadarigana tacumu asaalixa waaalixa waa midda maanta aan la aan yani dhibaatada nagu haysa colaad isnacayb abaar cadow lagu salladmo kulligood ayaana haysta waxaasoo dhan marka waa cuquubo caama waayo nin saalixa iyo nin kaleba waa haysataa laakiin haddii xuduudda la oogo inta dembiga gashay ee ciqaabta ku koobnaane ciqaabtaas horena ilaahay waa naga qaadaan wa bihi qaala akhbaranaa suweyd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi laakiin cuquubaha xuduuddii sharciga waxaa lagu bedelay xeerar ciqaab waxaad maqle marka xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta yani criminal code kuwa yaa la samaystay kan ilaahayna waa laga tegay waa laga tegay dadkii muslimiinta qaarkood baaba yacni ilaa qaarkood ayba u haystaan diintaba inaynan ahayn diintuba inay cibaadaad bis tahay u haystaan oo dhinacii kale marka yacni waxaan ujeedaa cuquubaadkii iyo axkaamtii kale iyo inaynan lahayn ayb waxaasna de muddaa laga shaqeynayo marka de waxaa waxbarashadii xumayd raadkeedii iyo miraheedii waa haynaa wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wa huwa bnu lmubaarak can ciisa bni yaziida wahuwa alأsraq abuu mucaad almarwaziyu naxwiyu maqbuul qaala xadaanii jariir bnu yaziid wa huwa jariir bnu yaziid ibni jariir bni cabdillaah albajali saxaabigiiba awowgiis ah ayb ninkan marka jariir ibnu yaziidkani waa daciif nasaa-i ibnu maajah baa u wariyay anahu samica abaa zurcata bna abaa zurcata bna camri bni jariirin yuxadiثu anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam xaddun yucmalu fi اlardi xad dhulka korkiisa laga yacni laga sameeyo yaa khayrun liahli اlardi dadka dhulka u khayr badan min an yumdaruu in la roobeeyo halaaثiina sabaaxan soddon subax soddon subax inuu roobka u da-o waxaa uga fiican hal xad oo la oogo sababta ibn ibnu kathiir wuxuu leeyahay haddii xad la oogo macsidaa yaraanaysa macsidu hadday yaraatana barwaaqada waa imaanay laakiin haddii subax walba roob ou da-o macsidiina ay taallo ee waxaa weeyaan baraka ma yeelanayo wax la haysta xataa waa kaasaa hadda dadka unfiiri waxa ummadaani ay haysato laguma qanacsana dadkan faqri waaye dalkan faqri waaye waxba lama haysto alla leeyahay dalkan intuu faqri ka yahay ilaahay miyaa inaga faqri naga dhigo nana dhibaateeyeyna maya ummaddan yacni waxaa weeyaan haddana in dadku roobna uu da-ayo wax la cunana la haysto haddana laga aad sheeganayo oon lagu qanacsanayn oo un markaa yacnii kulayl iyo un laga sii qaadayo taasaa barakadarayba tusayna وبه qال أخبرنا cمر بن زuراaرة qال أخبرنا إسماعيل qال xdثna يuنس بن عبayd عن جرير بن يزيد عن أبي زرcةa qال qال أبو هريرةa إqاamaة xadin waa mوquufkan xad oo la oogo بأrضin dhul lagu oogaa khayr khayr badan لأhlihaa dadkeeda u khayr badan min مطر أربaعيiنa leylة afartan habeen roobkeeda xadiid laakiin kan hadda jariir ibnu yaziid baa ku jira laakiin dabaraani baa sanad xasan ah wuxuu kusoo saaray can ibni cabaas xaddun yuqaamu fi lardi askaa fiiha min matari arbaciina yowman xadiidkaas dabaraani mucjamulkabiirka iyo owsadka ku jiro ayaa ansaxay xasan noqday xasan ah kaasaa marka looga kaaftoomi karaa kana isagaa xoojinaya riwaayadan arbaciinada dhahayso qaala baabu lqadri aladii idaa saraqahu saariqu quطicat yaduhu qadarka qofku haddii tuugu ou hado gacantiisa la gooynayo qadar intee la eg baa hadduu hado gacantiisa la gooynayo wbihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid bni muxamed wahuwa almustaam abuu cumar alxaraaniyu imaamu masjidiha hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa makhladu qaala xadaanaa xandalatu qaala samictu naafican qaala samictu cabdاllahi bna cumara yaquulu qataca rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu gacan ku gooyey fii mijanin gaashaan qiimatuhu hamsatu daraahim qiimihiisu ou yahay shan dirham kadaa qaala sidaa buu yidhi wabihi qaala akhbaranaa yuunus bn cabdilaclaa qaala xadaanaa ibnu wahbin qaala xadaanaa xandalatu ana naafican xadahum ana cabdاllahi bn cumar qaala qaطca rasuulu llahi sal l slama fii mijanin hamanuhu halaaثatu daraahim gaashaan qiimihiisu saddex dirham yahay ayuu gacan u gooyey marka qaala abu cabdiraxmaan imaamu الnasaa-i wuxuu yihi hada sawaabu saddexdaa sawaab shanta alad ayb oo marka taasoo mutaabacaadkeedii iyo keena hadda marka marka saddexda dirham iyo rubcu diinaar ba iska hor imaanayan maya halka diinaar ayaa sarifkiisu wuxuu dhammaa awal labayo toban dirham marka hal diinaar hadduu labayo toban dirham uu yahay rubcu diinaar meequu noqonaa oo leekaana saddex dirham waayo labayo toban haddaad afar u qaybiso waa saddex marka saddex dirhamaa gacan loo gooye rubcu diinaaraa loo gooye waa isla meesha wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qataca fii mijanin hamanuhu halaaثatu daraahim wbihi qaala akhbaranaa yuusuf ibnu saciid qaala xadaanaa xajaajun can ibni jurayjin qaala xadaanii ismaaciil bnu umayata ana naafican xadaahu ana cabdاllahi bna cumara xadaahu ana nabiya sal l slama qataca yadda saariqin buu gooyey saraqa tursan gaashaan xaday min sufati الnisaa naagaha meesha ay markaa makaankooda meeshooda kasoo xaday meel marka masaajidkoo naagaha marka u gaar ahayd buu ka xaday hamanuhu halaaثatu daraahim uu la egyahay wa bihi qaala akhbaranii moxamed bn ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa abu nucaym can sufyaana can ayuba waismaaciila bni umayata wacubaydillaahi bni cumara wamuusa bni cuqbata kul can naaficin dhammaan naafici ka warinay can ibni cumara ana nabiya sal ll slam qataca fii mijanin ayuu u gooyey qiimatuhu halaaatu daraahim ee la egta wa bihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu sabaax wahuwa alhaashimiyu hiqatu qaala xadatanaa abu caliyin alxanafiy cubaydullahi bn cabdilmajiid saduuqun lam yahbut ana bna maciinin dacafahu qaala xadatanaa hishaamu can qataadata can anas bni maalikin ana rasuula اllahi sal l slm qaطca fii mijanin qala abu cabdiraxmaan hada khaطأu wabihi qala akhbarana axmed bnu nasr qala xadaana cabdullahi bn اlwaliid qala xadaana sufyaan can shucbata can qataada can anasi qaala qaطca abu bakrin marka qisada abu bakr waa anas markuu werinayo qaطca abu bakrin radia allahu canhu fii mijanin buu u jaray qiimatuhu khamsatu daraahim ay la eg tahay shan dirham marka kan iyo kii hore iska hor imaan maayaano saddexda waa inta ugu yar haddii saddex loo gooyey shan waa loo gooynaa iyadana dabcan wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn musanى can abi dawuuda qaala xadaanaa shucbaةu can qataada qaala samictu anasan yaquulu saraqa rajulu nin baa wuxuu xaday mijanan gaashaan calaa cahdi abi bakrin faquwima waa la qiimeeyey khamsata daraahima faqudica marka gaashaanku marna saddex dirhamu ahaa kadib waa qaaliyoobay shanu noqday gacanta marka rubcu dinaar iyo saddex dirham maxaa loogu goynaa kafka haddii qofka kafka laga jaro oo qof kale uu ku xadgudbana konton halaad waayo nin hadduu yahay waxaas marka waswaaskaas wuxuu ku dhashay yacni bacdi zanaadiqa ama bacdu man yutahamu bizandaqati ayuu ku dhashay oo wuxuu yidhi yadun wudiyad min khamsi miiini casjadin maa baaluhaa quicad fii rubci dinaari gacan oo wuxuu yidhi shan boqol oo diinaar ilaa kun diinaar waa moogta qofka diyadiisa oo dhane shan boqol oo diinaar gacan diyo looga dhigay sababta maxay tahay rubcu diinaarna loogu jaraayo mar loogu goynayo markaasuu wuxuu yidhi idiraabaad iyo waxyaabo iska hor imaanayo waa aanan fahmaynin sharcigii u duraa ma arkay marka wax kalena xeelad kalena ma lihin inaan iska ogolaano maaha markaasaa marka qaar u jawaabeen oo ay yidhaahdeen gacanta lamaa kaanat amiinatan cazat gacanta markay ammaano u saaxiib ahayd sharafay lahayd falamaa khaanat markay khiyaantay dallad waa dullowday hoosay u dhacday marka wuxuu yidhi fafham xikmata dayaani xikmada marka ilaahay fahm uu yihi marka adaa un garashalaan ku haysaa maa ayb walidalika ila l-aana waa jirtaa waxyaabahaas oo kale dad waxaas camal dhahaa jira oo maalan waxay ku leeyihiin xiraabada marka laga hadlayo dadka burcadda ah ama mooryaanta dadka isbaarada qofkan waxay leeyihiin markaa xadkiisa lug iyo gacan isdhaaf in la jaro hadduu maal dadka ka dhaco maalow dadkii ka dhacayaa waxaa laga yaabaa maalkaas wuxuu sameynayaa marka xabad ama yacni qori ama hub ayuu ku dhacaa iyo argagax gelin ayuu ku dhacaa markaas cuquubadiisu saasaa loo adkeeyay markaas waxay ku leeyihiin mararka qaarna qofbuu saas buu ku dilaa waxay leeyihiin qofkan wax yar boqol dollar iyo konton dollar qof ka dhacay in lug iyo gacan dhan oo u waayo maxaa keenayay kuleeyihin de waxaa keenaya ninkaani waxaa jariimada oo galaya ma ujeedaan miya iga waddadii in ay ammaan noqon weyso oo amniga khalkhal oo ku noqdo maxaa ka xun marka ayaga mujrimkay u doodayaan qofka aan mujrimka ahayn qaanuunkooda macno kuma lahan هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا